bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين wslى اllه وslm عlى نabiyina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجmaعيn ama bعd qala raximh اllah taعaalى win اtafaqat الruwaaة fي isnaadi min اlasaniidi wain اtafaqa الruwaaةu ruwaaddu hadday iswaafaqaan fii isnaadin isnaad dhexdii min alasaniidi ka mid ah fii siyaaqi اldaa-i addaha iyo gudashada siiqooyinkooda ay isku waafaqaan raawi kastaa shiiqiisa siiqada uu uga warinaya ka kalena shiiqiisa uga warinaya kan kalena shiiqiisa uga warina ka samictu fulaanan oo kale hebel baan maqlay qaala samictu fulaanan ayaan maqlay ow xadahanaa fulaanun qaala xadahanaa fulaanun oo kale yacnii nin walbaa xadahanaa buu dhahaa oo sanadka ku jiro ama nin walbaa wuxuu ku warinaa samictu wagayri dalika iyo kaa keyrkiis oo min asiyaqi siiqooyinka ah ow gayriha ama keyrkeed oo min alxaalaati xaaladaha alqowliyati qowlka loo nisbeeye ah ka samictu fulanan yaquulu waxaan maqlay hebeloo madhahayo ushhidu allaha allaan markhaati gashanaya laqad xadathanii fulaanun ilaa aakhirihi marka hadda waxaa weeyaan xaala qowliya buu xadiidkaas nin walba uu dhahayaa waana ushhidu llaha laqad xadathanii fulaan aw ilficliyati ama xaalaadka ficilka loo nisbeeyo ka qowlihi dakhalnaa calaa fulaanin hebel baan u galnay fa adcamanaa tamran timir ayuuna siiyey ilaa aakhirihi nin walbaa marka dakhaltu calaa fulaan fa adcamanaa tamran saas u dhahayaa marka fa adcamanaa tamran waa ficil ka qowlihi aw aw ilqowliyati waalficliyati macan ama xaala qowliya ficliya isku jirtaan nin walba oo xadiidka sheega oo isku mid ah ka qowlihi xadathanii fulaanun hebel baa ii waramay wa huwa aakhidun bilixyatihi isagoo garkiisa ku dhegan qaala aamantu bilqadar ayuuna dhahayay marka xadiidka u sheegaa yani nin kastaa xadiidkan markuu sheegaayo garkuu qabsanaa aamantu bilqadarna waa dhaha marka sifa qowliya ficliya ayaa taallo oo nin walba uu dhahayo fa huwa musa fa huwa almusalsalu musalsal weeyaan kaas marka wa huwa musalsalku min sifaati lisnaadi isnaadka sifo uu leeyahay waqad yaqacu tasalsulu tasalsulku inuu dhacaa la arkaa fii mucdami lisnaadi isnaadka badankiis inuu ku dhaco ka xadiidi اlmusalsali biاlwaliyati sida xadiidka ku tasalsulay awaliyada oo wuxuu dhahayaa maala xadaanii fulan wahuwa awalu xadiiثin samictu minhu qaala xadaanii fulan wahuwa awalu xadiiثin samictuhu minhu sidaas oo kale ku soconaya faina silsilata silsiladu tantahi way dhammaanaysaa fiihi kan dhexdiisa ilaa sufyaana bni cuyayna ayay ku dhammaanaysaa faqad marka mucdamkii baa laga helayaa sifadan oo musalsalka ah sanadka oo dhan lagama wada helayo waman rawaahu qofkii wariyey musalsalan isagoo musalsal ah ilaa muntahaahu ilaa meesha u danbeyso faqad wahima kaas waa qaldamay ee sanadka mucdamkiisay ku jirtaa ilaa ibnu cuyayna wixii ka dambeeya laakiin ma leh waayahay maa faa-idatu lmtasalsul marka tasalsulka faa-iidada ku jirtaa waa maxay ama musalsalku faa-iidada ku jirtaa waxay tahay waa ziyaadatun fi dabdi raawigu markuu yidhaha xadiidkaanaan maqlay sheekhaygana sidaanuu sameeyey isagiina uu samaynayo ka kale uu samaynayo ziyaada fi dabdi baa ku jiro dabdi oo xifdigii inuu aad u sugan yahay ayaa ka muuqanayso marka la leeyahay qala maa yaslamu musalsalunna musalsal inuu nabad galaa yarna ma laga wado xadiid musalsal oo saxiixa ma jira ma aha macnaha ee tasalsulkaas bilow ilaa dhammaad in la wada helaa yar waay qaala wasiyaqu اldaa-i marka uu marka siyaq اlأdaa xadiidku inuu ku tasalsuli karo uu sheegay mid kastaa samictu samictu samictu ayuu siyaqu اlأdaa'gii marka ku lug baxsaday ayb waana xusnu tasniif musalsalkii gadaalu usoo dhigay wuxuu keenay xadiidku tusaale uga dhigay inuu ku tasalsuli karo siyaqu ladaha ka bacdi buu marka siyaqu ladaagii meeshaas muqadamou ka dhigtay waar galay marka inta aanan gelin marka baabkan oo siyaqu ladaa waxaa jiro wujuuhu taxamul iyo siyaqu ladaa wujuuhu taxamulku marka waa sideed wej kastaana wuxuu leeyahay hab xadiidka loogu guto marka la sheegayo waxna waa sida loo soo xambaaro waxna waa marka la sheegayo xadiidka ereyada la isticmaalayo diqo aada iyo aada u badan baana ku jirta culamaaulxadiid sida ay arrintaas u sameeyeen wuxuu leeyahay marka sideedda qeybood waxay tahay alsamaacu min lafdi shaykh ko alqiraa'atu cala shaykh sheekh oo lagu dul aqriyo asamaacu min lafdi shaykh waa in sheekha lafdigiisa laga maqlo xadiidka dhawaaqiisa toos asaga ka maqlaysa kan labaadna waxa uu yahay alqiraa'atu cala shaykh sheekha oo lagu dul aqriyo isaga sheekha waxba ma sheegaayo adaa ku aqrinaya waa dhegeysanaa bis isaga waa hab kaloo cilmiga loo xambaaraw cardina waa la yihaha middaas tan saddexaad waxay tahay alijaazatu qofki in loo ijaazeeyey maalan wuxuu leeyahay kitaabkayga hebel ayaan ku ijaazeeyey inaad iga wariso aniga waa wej wax lagu xambaaro ijaazada marka afka in layska siiyo iyo in la qoro labada waa keeni doonaa midda afaraad waa almunaawalatu kitaabkii sheeqa lahaay buu ardayga u dhiibaa wuxuu leeyahay kitaabkan waxaa ku qoran aniga marwiyaadkayga waana ku ijaazeeyey ijaazana waa ugu daraa mararka qaarna waa binjo waa munaawala mujarada can ilijaaza kitaab isu dhiibiddana waa hab cilmiga la yskaga qaato munaawala leedaha tan shanaad waa almukaatabatu xadiid buu qorayaa curfiga selafka siday ahayd xadii axaadiid buu qorayaa waa u diraa marka maala wuxuu ley xadaanii fulan qaala xadaanii axaadiidta sanad buu ku warinaa wuu qorayaa markaasuu diraa wuxuu u dirayaa marka qof ou raba isaga markaas qofkaas marka loo diro inay ijaazo la socoto inaynan la soconinna waa dhacda mararka qaar idin in lagu daro inaan lagu darin labada way dhacda mukaataba leera middaas midda lixaad waxa ay tahay aliclaam iclaam bimujarad iclaam sheekhan wuxuu ku ogeysiinaa wuxuu ku leeyahy axaadiidtan anaa wariyey ogaaw waa iclaam isagana ijaazo inay la socoto inaynan la soconinba waa leeyahay midka toddobaad waxa ay tahay alwasiya dardaaran xadiid marka wuxuu dardaarmayaa maalan uu leeyahay wasiya uu qof u qorayaa marwiyaadkiisa in ijaazana waa ugu daraa kitaabadeeda waxaan u dardaarmay hebel marwiyaadka meeshaas ku qoran hebelaan u dardaarmay waana u ijaazeeyey mararka qaarna maku daraayo ijaaze wasiya leedaataas midda sideedaad waxa ay tahay alwijaada wijaadaduna waxay tahay kitaab meel yaal inaad hesho qof aada fartiisa taqaano shiikii ood fartiisa taqaano ayaad helaysaa qoraalkiisii baad axaadiis oo warinayo ku helaysaa wijaadaa leedaha sideeddaas ma la gartay hadda marka waa sideed hab oo xadiidka loo soo xambaaro hab kastaana qaab loo wariyo ayuu leeyahay marka aada samaac kusoo xambaarto oo aada sheekha afkiisa ka maqasho waxaad ku warin kartaa samictu xadathanii akhbaranii anba'anii intaba waa dhihi kartaa arfacu anwaaci taxamul waa samaac inaad dhegtaada uga dhegaysato hadalkii sheekha ayb midda labaadna alqiraa'atu cala shaykh iyada waxaa bannaan in akhbaranaa waa lagu idlaaqi karaa xadiid aada qiraa'a cala shaykh kusoo qaadatay akhbaranaa waa dhihi kartaa waxaa kaloo bannaan inaad xadahanaa dhahdo laakiin aada qeydo oo tira xadahanaa fulaanu qiraa'atan ama qara'tu calayhi ama quri'a calayhi wa ana asmac hadalladaas midda kale ijaazadu iyadu de waxaa fiican ajaazanii iyo inuu yidhaahdo ama ija xadahanaa ijaazatan had inuu ijaazadii un caddeeyo munaawalada naawalani fulaan ya yani munaawalo ahaan igu siiyey ama xadathanii munaawalatan waxaas dhan marka in qeyd lagu sameeyo kuwa kale oo dhanna inta ka dambeysaba yani munaawalada ka bilaa waxa ka dambeeya waxay u baahan yihiin ijaazo ijaazo la-aan wax weyn ma sameynayaan macno weynna male isagaana ka faahfaahin doona qaala wasiyaqu ladaa'i addaha habka loo guto xadiidka siiqooyinkiisa almushaaru ilayhi ee almushaaru ilayha ee lasoo ishaaray calaa hamaani maraatiba sideed martabadood waay aluulaa tan hore samictu waxadathanii waay uma aqbaranii wa qara'tu calayhi ayaa ku xigto wahiya almartabatu athaaniyatu waa midda labaad waa qiraa'adii uma quri'a calayhi waa lagu aqriyay wa ana asmacu anoo maqlayo wahiya athaalithatu waa martabada saddexaad quri'a calayhi wa ana asmacu waa markaadan adiga aqrinin laakiin meesha aada fadhiso sheeqana lagu dul aqrinayo marna adaa aqri kara soomaa keyrkaana waa aqrin karaa quri'a calayhi middaas saas uma anba'anii ayaa ku xigto wahiya araabicatu waa midda afaraad anba'anii marka isqilaaxa muta-akhiriinta qofku haddii uu anba'anaa uu yidhaahdo macnaheedu wuxuu noqonayaa ijaazo inuu xadiidkaas ku qaatay inuu ijaazo ku qaatay laakiin curfiga selafka anba'anaa iyo xadahanaa isku midow agtooda ka yihaana uma naawalanii naawalanii baa ku xigta wahiya alkhaamisatu waa derajada shanaad waa munaawaladii uma shaafahanii ayaa ku xigto ay bilijaazati ijaazadiibuu afka igaga ijaazeeyey wahiya saadisatu waa martabada lixaad uma kataba ilaya waa ii qoray ay bilijaazati buu iigu soo qoray wahiya saabicatu waana derajada toddobaad labadanba marka ijaazaday khuseeyaan uma can ayaa ku xigto can iyo wanaxwihaa wanaxwihaa waxay lamida can marka maxaa lamida anna anna la mid noqon karto inkastoo waxyaaba ku kala duwan yihiin iyo qaala iyo kala la mida ayb iyo dakara iyo rawaa iyo wixii lamidan uma can wanaxwuhaa min asiyaqi siyaqooyinka ah almuxtamilati ee ixtimaalaysa lisamaaci maqal walijaazati iyo ijaazo iyo walicadami samaaci iyo maqlid la-aan aydan canta iyada waxay ixtimaali kartaa maqal ijaazo iyo maqlid la-aan xadiid aadan sheekha ka maqlin can waa uga wari karta erey oo cantu erey fadfaad a waay waasac ah nacam itisaalna waa ixtimaale cadamu litisaalna waa ixtimaale wa hada mithlu qaala wadakara warawaa baa la mida falafdaani alawalaani labada hore min siyaq aladaa'i xaalay ka mid yihiin wahumaa samictu waxadathanii waaye saalixaani kuwa usuu bado waaye liman samica qofkii maqlay waxdahu keligiis min lafdi shaykhina ka maqlay sheekha lafdigiisa wa takhsiisu taxdiidi taxdiid gaaryeelideeda taxdiid hadda waxaa laga wada xadathanaadi in lagu gaar yeelo bimaa sumica wixii laga maqlay min lafdi shaykhi sheekha lafdigiisa laga maqlay huwa shaa'icu waa midka shaa'ica beyna ahli lxadiidi isdilaaxan ahluxadiid dhexdooda shayga shaa'ica ku ah waa isdilaax ahaan yacni xadathanaa in loo gaar yeelo marka aada sheekha ka maqasho sheekha markaad ka dhegaysato inaad xadahanaa isticmaali karto oo xadathanaadu ay samaaca u gaar tahay waa dariiqada xadiidka isdilaaxa culimada walaa farqa wax farqiya male beyna ataxdiidi iyo waalikhbaari akhbaranaa iyo xadahanaa wax farqiya uma dhexeeyo min xaysu allugatu xagga luqada ayb wa fi dicaa'i alfarqi farqi sheegashadeed beynahumaa taxdiid iyo ikhbaar u dhaxeeyo takallufun shadiidun baa ku sugan in la yidhaha xadahanaa iyo akhbaranaa baa luqatan la kala saari karaa takalluf badana daranaa ku jira laakin lamaa taqarara markuu sugnaaday alisdilaaxu isdilaax afgaradka muxadisiinta saara daalika wuxuu noqday kaagaasi xaqiiqatan curfiyatan warkaan fiiri marka wuxuu ku leeyahay luqatan akhbaranaa iyo xadahanaa waa isku mid mana la kala saari karo laakiin isdilaaxa culamaau lxadiid markay xadahanaana samaaca u isticmaaleen xadahanaa oo mujarad ah akhbaranaa oo mujarad ana ay u isticmaaleen qiraa'a cala shaykh tafriiqaas marka waa tafriiq isdilaaxi oo curfi ah marka marka muxuu yeelanaa xaqiiqa curfiya u yeelanaa soo maana ayb fatuqadamu waa laga hormarinaa cala alxaqiiqati allugawiyati xaqiiqada lugawiyada waa laga hormarinaa markaas laa siyama weliba marka xadiid aan ku dhex jirno dadkan caadadoodii waa in la waa in la ictibaariyaa soo maa waa la iyadaa marka xaqiiqa lugawiyadiiba laga hormarinaa maca ana hada alisilaaxa weliba iyadoo isilaaxaani shaaca inamaa shaaca wuu shaac baxay waa faafay cinda almashaariqati buu ka faafay agtooda mashaariqada mashaariqadu marada waa culamadan bariga dhan maqaaribana waa wixii andalus iyo dhulkaas jira ifriqiya jira ifriqiya marka la yidhaha dhulkan oo waxaa weeyaan tunis iyo meelahaas xijir maqribay iska xisaabsan yihiin ayb waman tabicahum iyo ciddii raacday waama gaalibu lmaqaaribati maqaaribta badankood laakiin falam yastacmiluu mayna isticmaalin hada lisilaaxa isilaaxan bal ilihbaaru iyo wataxdiidu cindahum bimacnan waaxid iyago halay u tahay waa la fahmaan umalaynaa intaas fain jamaca raawi raawigu hadduu jamciyo ay ataa bisiiqati ljamci siiqat ljamci haddii uu la yimaado fi siiqati اluulaa siiqadii hore kaan yaquula waaba inuu yidhaha xadahanaa fulaanun jamcu ka dhigay ow samicnaa fulaanan yaquulu fahuwa isagu daliilun wuxuu daliil u yahay calaa anahu samica minhu inuu ka maqlay maca gayrihi geyrkii xaal ou la jiro waqad takuunu nuunu nuuntu inay noqotana waa dhacdaa lilcadamati cadama laakin biqilatin laakiin waa yar tahay ujeedada waa khilaafsan tahay wa awaluhaa awalkeeda wa awaluhaa kan hore wa awaluhaa kan hore ay siyaqu lmaraatibi maraatibta siiqooyinkeeda ka hore siyaqulmaraatib midda hore ayaa asraxuhaa ugu cadaan badan ay asraxu siyaqi ladaa'i siyaqu ladaa midda ugu cad fii samaaci qaa'ilihaa qofka dhahaya oo siiqatu adahan la imaanaya maqalkiisa ugu cadaan badan weeyaan liannahaa maxaa yeele laa taxtamilu lwaasitata ma ixtimaalayso iyada waasita yacni samictu qofku hadduu yidhaha samictu wax kale miyay ixtimaalay aan ahayn anaa ka maqlay ma ixtimaalaysa wax kale marka iyada saa darteed bay arfacu arfacuhaa u noqotay waliana xadathanii xadathanii qad yuطlaqu waa lagu iطlaaqa fi lijaazati ijaazada in lagu iطlaaqa la arkaa tadliisan liajli tadliisi oo qofkan xadiid ou ijaazo kusoo qaatay baa laga yaabaa inuu yidhaha xadathanii fulaanun ijaazatan ma dhahaya de ma qeydaayo xadathanii fulaanun ayuu dhahaya hadhow haddii la weydiiyan war hebel miyaa kuu sheegay ee ijaaza ahaan uu iigu sheegay buu dhahaya ayb marka xadathaniidu aada sariix uma ahanoo samictudaa kasii sariixsan walidalika tadliisku waxaa ka mid a anwaacdiisa tadliis ladaa tadliis la yiraha tadliis ladaa oo siyaqu ladahan ayaa dadka qaar ay tadliis ku sameeyaan wamiman kaana yafcalu waxaa la yidhaha abu nucaym alasbahani baa ka mid ahaa wuxuu dhihi jiray waxa ijaazada uu kusoo qaataa ayuu xadahanaa idlaaqi jiray isagoon qeyd ijaazatan iyo dhihin marka xadahanaa xadathanii ama xadahanaa buu dhahayaa mana maqlin xadiidkaas marka xadathanaadii maadaama tadliis geli karo laakiin samictu ma geli karo wa arfacuhaa midda ugu sarreyn badan miqdaaran xagga miqdaarka maa yaqacu waxa ku dhaco waa fi limlaa'i iyada lafteeda hadde samaacu laba marow imaan karaa inaad sheekhaagii ka maqasho fii majlis اlimlaa ama inaad uga maqasho fii gayri majlis اlimlaa oo mudaakara iyo wax lamida marka uu mudaakaro sameynayo oo xadiid uu sheegayo waa ka maqli kartaa marka uu imlaaga sheegayana waad ka maqli kartaa arfacu yani waxaa ugu sii sarrayso samaac asamaacu min lafdi shaykh majliska imlaaga midda looga maqlo limaada lianna majlis imlaaha waa isa soo diyaarinaa sheekha waa isa soo diyaarinayaa marka xadiidka dhan walbuu ka fiirina taftiish buu sameynaa majliska mudaakaradana marka uu ardayda dadka uun xadiidyada uun la mudaakaraynayana mararka qaar tasaahul ayaa imaan karo majlis imlaa iyo keyrkiis ma kala fahmaysaan ayb waayahay waarfacuhaa miqdaara maa yaqacu fi limlaai wailama fiihi waxa ku sugan min atathabuti tathabut iyo wataxafudi is-ilaalin de majaalista imlaagana waagi hore waa la caqidi jiray waqti dhexay uun iska go-day mar dhexay go-day kadib xaafid alciraaqi baa soo cusbooneysiiyey majaalis badan yeeriyey ibnu xajaraa yeeriyey sakhaawi suyuuti aduu meelahaas wixii ka dambeeyey lama sheegin wax majlis imlaa iyo sameeya lama sheegin ayb wاthaaliثu midka saddexaad wahuwa akhbaranii waaye iyo wاraabicu midka afaraad wahuwa qara'tu liman ayaa iskale oo u sugnaaday qara'a binafsihi nafsad ahaantiisa ku akrinayo liman qara'a binafsihi baa iskale ninkii nafsad ahaantiisa sheeqa ugu akriyey marka ninka markuu isaga sheekha ku aqriyay akhbaraniina waa dhihi karaa qara'tuna waa dhihi karaa calayh fain jamaca hadduu jamac ka dhigo jamciyo kan yaquula akhbaranaa aw qara'naa calayhi fahuwa kalkhaamisi midda shanaad ay la mid tahay wahuwa tan shanaadna quri'a calayhi wa ana asmacu waay ayay la mid noqona wacurifa min hada kan waxaa laga gartay ana tacbiira tacbiirka biqara'tu liman inuu iska leeyahay qara'a akhriyey liman qara'a qofka akhriyaa khayrun inuu u khayr badan yahay min atacbiiri tacbiir bilikhbaari laga waramo qara'tu calayhida inay ka fiican tahay ee akhbaranaada liannahu maxaa yeele afsaxu iyadaa caddayn og bisuurati alxaal xaalka suuradiisa yacnii qara'tu calayhi inaad dhahdo iyo akhbaranaa tee labadaas eray lagu fahmaa sidii aada usoo qaadday xadiidkan qara'tu calayhidaa lagu fahmaa soo maa an adiga sheekhaagii kama maqlin adaa akriyey waa ku dhegaystay isagana inaad marka tiraa qara'tu calayhi wa ana asmacu iyo inaa akhbaranaa dhahdo labadooda kee caddayn ogna xaalkaaga qara'tu calayhidaa caddayn og ayb tanbiihun alqiraa'atu cala shaykhi lagu aqriya axadu wujuuhi taxamuli wujuuhda wax lagu soo qaada mid ka mida waa cinda aljumhuuri wa abcadda waa fogeeyey man abaa dalika qofkii diidayo min ahli lciraaqi reer ciraaq ah waqad ishtada inkaaru limaami malikin imaam malik inkiraaddiisuna aad bay u darnaatay iyo wagayrihi min almadaniyiina reer madiina calayhim calaa ahli lciraaqi ay ku inkireen fii dalika arrinkan marka ahlu ciraaq waa diideen ayaga qiraa'a cala shaykh maaligna qiraa'a cala shaykhii buu aad ugu ad adkaa waana ku inkiri jiray reer ciraaq yacnii diididoodaas ilaa xataa baalaqa bacduhum ilaa qaarkood ay ku xeel dheeraadeenba farajaxahaa cala samaaci qiraa'adii buu samaaci ka rajaxayba daa'iman wax marka laysku qaqabsado dood timaado shayga qadarkiisa ma taagnaanayo waa uun xagga xaggaa loo aadaha min caadati albashar iska waa imaam malik isaga muwadi'iisa qiraa'a calayhim baa looga qaatayba xataa baalaqa bacduhum ilaa qaarkood ay xeel dheeraadeen farajaxahaa cala samaaci buu ka rajax min lafdi shaykhi laga maqlo wadahaba jamcun jamun culimo badanna waxay ku tageen minhum albukhaariyu ayaa ka midee waxakaahu fii awaa'ili saxiixihi buuna ku sheegay maxamed hay xagee ku sheegay ha waxakaahu lbukhaariyu fii awaa'ili saxiixihi kitaabulcilmiga ku sheegay can jamaacati min ala'imati jamaacaha aimada ka miduu ka sheegay ilaa ana samaaca min lafdi shaykhi laga maqlo iyo walqiraa'ata calayhi yacnii fi sixati xagga sixada iyo walquwati iyo xagga quwada sawaaun jinwu waa isku mid buu yihi wallahu aclam walimbaau yani xagga sixada iyo qabuulka iyo iska miday ka yihiin labadaba laba siiqoo la aqbalo waay macnaha wain kaana asamaacu arfac qaala walimbaau anba'anaada min xaysu allugatu xagga luqada ayb wasilaaxu lmutaqadimiina iyo culimadii mutaqadimiinta isilaaxooda bimacna alkhbaari ikhbaar oo kale wa ilaa fii curfi lmutaahiriina curfiga dadkii dambe maahani fahuwa lilijaazati baa iska leh ayay u sugnaaday ka can ayaa la mida can iyo marka anba'anaa muta'akhiriintu ijaazo waxay kusoo xambaaraan bay ku wariyaan liannahaa fii curfi lmuta'akhiriina lilijaazati bay ayaa iska leh canta wa cancana markaasuu masaladii cantiiba waxoogaa ku laabmay markaasuu yidhi wacancanatu lmucaasiri mucaasirka cancanadiisu maxmuulatun mid lagu xambaarayo waa cala samaaci maqal ninka mucaasirka ah haddii uu mucaasirkiisa kale can uu uga wariyo waxaa lagu xambaarayaa samaac inuu ka maqlay bikhilaafi hayri lmucaasiri kii aan la kii aan caasirin hayrkiis iyadoo ay khilaafsan tahay yacnii mucaasir qof uu la caasiray markuu can uga wariyo waa ka maqlayaan dhahaynaa ee hayru lmucaasir laakiin maya adiga hadda haddaad tiraa can ilbukhaariyi bukhaari adiga lama caasirin ma lagugu xambaarayo marka itisaal iyo samaacda ayib khilaafka ku jirana marka wuu ka hadli doonaa fa inahaa iyadu cancanatu hayri lmucaasiri waaye takunu mursalatan mursalay noqone ow munqadicatan ama munqadica fa shardu xamlihaa xambaaritaankeeda cala samaaci lagu xambaaro waxaa u shardi ah hubuutu lmucaasarati mucaasara inay sugnaato ilaa min mudallisin waa daba socdaa weli warkii hore ilaa min mudallisin mudellis ma ahane mudellis can haddii uu yidhaahdo mucaasir waa yahay mudellisku haddana cantiisu ma la ma la qaadanayo fa inahaa iyadu laysat ma ahanin maxmuulatan tu lagu xambaarayo cala samaaci lagu xambaarayo tadliis iyo warkiis waa soo dhaafnay waqiila waxaa la yidhi yushtaradu waxaa la shardinayaa fii xamli cancanati lmucaasiri mucaasirka laftiisa cancanadiisa in lagu xambaaro cala samaaci samaac in lagu xambaaraa dhexdeeda waxaa loo shardiyaa hubuutu liqaa'ihimaa labadoodaas kan warinaya iyo kan laga warinaya labadaba inay isla kulmeen kulankoodu inuu sugnaaday ay ashaykhi waraawi canhu sheekha iyo ninka isaga ka warinayo walow maratan waaxidatan hal marba ha ahaatee liyaxsula si uu u xasilo alamnu ka nabadgal fii baaqi lcancanati cancanada inteeda soo hartay in laga nabadgalo marka can kownihi ahaanshihiisa loogaga nabadgalo min almursali lkhafiy inuu noqdo yani waxaa laga cabsanaya haddii aan liqaa la shardinin mursal khafi ah meesha inuu imaado waa mucaasir wax uunan ka maqlin buu warin karaa qof kale uga sheegi kara waa sidaduu ridi karaa si irsaalka khafiga looga nabadgalo labadaa nin horta in liqaa dhex maray walow maratan aan ogaano halkaas marmarka wuxuu daliil noogu noqonayaa oon uga nabadgelaynaa ogaalkaas inta soo hartay cancanada dambe oo uu ninkaas can ninkaa kale can oo uga wariyo itisaalan markaa wax ka dambeeya isaga xambaaraynaa mas'aladuna waxay ku qadaran tahay hayru lmudalis ogow wahuwa lmukhtaaru buu yidhi waana kan la doortay mucaasarey liqaa in laysla shardiyo tabacan taabiciina inagoo raacayno xaal aan raacayno licali bni اlmadiniyi wاlbukhaariyi wagayrihima min alnuqaadi raggaasaan raacaynaa buu leeyahay n nuqaada meeshaas marka de waa madhabta marka bukhaari iyo cali bni lmadini ay qabaan muslimna wuxuu qabaa tan hore mucaasaro haddii tadliis aanu jirin mucaasaro waa in lagu kaaftooma bis sababta isagu wuxuu leeyahay dawaacida dadka inay isla kulmaan ugu yeerayso waa badan tahay horta koo midda labaadna wuxuu leeyahay haddii aad hal xadiid liqaa u shardisay ila walow maratan waa in hal xadiid la helo ma ogtahay haddaad u shardisay inta kalena waa inaad u shardisaa buu leeyahay oodan cancano dhanba aadan aqbalin haddii aadan cancano aqbalinna waxaa khilaafay buu leeyahay salafkii leanna a'imadii hore iyo taabiciinta saxaabada can waa ku warin jireen adiga marka shardigaagan inaad kulli u wada shardiso xadiid kasto ama inaad ka tagto wax ka dhexeeya male muslim isagu saasuu ku doodaan laakiin de bukhaari iyo cali bn madini iyagu waxay leeyihiin yacnii adiga laftaada haddaad muslim tahay dabcan yani waxaan ujeedaa qaabka iyagu warkooda ku soconayaa wuxuu yahay mucaasaradan aada wada aqbalayso adoo daniga u wanaajiyey raawigan innaga lafteenna dani wanaajin wanaajintaas ayaan ku soconaynaa laakiin waa inaan iska hubinnaa hal mar inay isla kulmeen haddaan ogaano asbaabihii daniga aan ugu wanaajiyey ama cawaamishii daniga in loo wanaajiyo ama lagu kalsoonaada keenaysay ayaa loo sii dhowaanaa bay leeyihiin bacdi naas oo wax qorqoraan oo yacnii ayaa iyagu waxay yidhaahdaan masaladan khilaaf maba ahaynba oo ka dhexeeya muslim iyo bukhaari iyo bukhaari cali bn madini oo dhinaca iyo muslim wax khilaafo ka dhexeeya male masaladanna masalatu ijmaac bay ahaydoo warka oo muslim ayaa lagu ijmaacsan yahay bukhaarina qabaa mcalina cali ibn lmadinina ou qabaa waxa muslim uu radinayana waa dad iska ahlu bidaca nacan waxaas ayuu leeyahay ee inta culamo ee kusoo sharaxday sidaas marka laga bilaabo qaadi ciyaad iyo khadiib ulbaqdaadi iyo ibnu xajar iyo a'imadii waaweyneeda musalaxa iyo xadiidka iyagu marka wuxuu leeyahay qaadi ciyaad iyo waxbaa u bilaabay inta kalena waa iska raaceen ama yacni way isku daydeen buu leeyahay calaa kullin ama khadiib bay ku daydeen wax saas oo kale ayuu sheegaan marka de intaasoo culimaa inay iska dhaxlaan qalad arrintuna aynan ahayn arrin hadda yaqiin adiga laftaada aadan u haynin ninka wax qorqorayo ninka wax qorqorayaan ujeedaaye yaqiin ounan isaga laftiisa keenin iyo adilo iyo baraahiin cadcad oo laftiisu ou ku socdo daniga war haddii dani lagu soconaa kuwaas danigoodaa ku dhaama adiga waaba saas waana mar hadday arrintu tahay rajman bilgeyb ama wax uun qiyaas iyo malamala hadday tahay ee qiyaasta a'imadaasaa kiisa ka roon dadkan dakaatirada zamankan jooga nin walba waxbuu iska qoraa haddana waxay musalladiin ku noqonayaan a'imadii hore ayb mid walba waxbuu qorayaa risaala la niqaashay unbaa la leeyahay risaala doctora risaala magister markaas wuxuu dabata yacni ibnu xajar ma gaari karaa ma gaari karaa yaananba keeninba ibnu xajaraan meel uga dhacayna haddaan sidaas dhahnee waxaa laga yaabaa yacni ibnu xajar maadada uu fatxulbaariga kusoo aruuriyey keliya ama anukat calaa kitaab ibni salaax ama isaabada ama uu ku aruuriyey nataaijul afkaarka xataa inuunan fahmaynin naam inuunan fahmaynin xataa iska dhaaf wax kale naam allahu lmustacaan marka mid xaatim cawni la yidhaah waa kan marka kitaab uu qoran risaalo uu leeyahay ijmaac arrintan waa ijmaac muxadisiintuna saasay ku ijmaacsanaayeen muslim sheegaayo bukhaari iyo muslimna lagama wado waxaan dad ahlu bidaca iyo waxaa saas waa natiijadaasu iska dhaadhiciyey kitaab kalena waa qorayo almanhaj lmuqtarax la yidhaah oo uu musalaxa ka qorayo wuxuu leeyahay musalaxa qaabka oo u socdo waaba qaab wareersan uu leeyahay qaabkii manaadiqada iyo habkaasay ayuu u socdaa khadiibulbaqdaadiyaa soo bilaabay saas usoo socdaa ilaa ibnu xajar iyaga dhan maanta dhan marka usluubkii manaadiqaday ku socdaan bay leeyihiin musalixi marka hab kale waa in loo daraaseeyey markaasu isaga anaa hab kale bilaabayuu leeyay waxaas dhan khaalif tucraf waay nacam iyaga cilmigooda inaad faafisaa adiga lagugu baranayo kuu roon maahane wax hadda adiga maskaxdooda dadkan ay ka keenkeenaan wax macnaa ay ku fadhiyaan male ayb abwaab kale iyo waxyaabo kalena waa ku dhex jiraan hadda yani m maxalkeedu halkan aynan ahayn waayahay laakiin mucaasarada lafteeda marka calaa qowli muslim calaa xaddi qowli muslim markaan ku soconno mucaasarada oo hayrulmudaliska waxaa lagu xambaarayaa itisaal waa goorma marka itisaalka lagu xambaarayo waa haddii aan la anfinin liqaa waa haddaan liqaa la anfinin ama haddii liqaa'a la anfiyo mucaasaradii lagu xambaari maayo markaas itisaalkiidaas waana ibnu xajar wuxuu ku sheegay kitaabkan nataa'ij ulafkaarka xadiidkan oo markuu sheegayo shacbi oo umu salama ka warinayo oo allahuma inii acuudu bika min an adila ow udalla ow azila ow uzalla ducaau alkhuruuji min albeyt markuu ka hadlayo sheegaa manaa adkaarka takriijkiisa oo marka mucaasarada labadan qof aa isla mucaasaroodeen cancanadoodii ha layskaga kaaftooma itisaal calaa ariiqati muslim waa haddaan liqaaga la anfinin haddii marka imaam min al a'ima uu yidhaha labadan qof islama kulmin ziyaadatu cilmin baa marka meesha yaallo ayib meeshaas marka iyadana ba in lagu baraarugsanaado waa u baahan tahay macam waana waxyaabaha kutusaa ahamiyad inay leeyihiin kutubta takhriijka iyo cilalka in la daalacdo leanna maxaa yeeley wax badan oo musalaxan laftiisa ama ka dhiman ama isagoo tadbiiqi ah baa lagu sheegaa kitaabadaas haddii marka kan keligiis aada taqaano waxbaa kaasii maqan ayb marka meeshan oo kale shardiga in loo lagu bar loo idaafeeyo waa fiican tahay waana muhiim ayb wa aطlaquu way iطlaaqeen almushaafahata bay iطlaaqeen fi lijaazati ijaazadii bay ku iطlaaqeen almutalafadi bihaa ijaazadii afka lagaga dhawaaqay tajawuzan tajawuz ahaan wakada almukaatabata mukaatabadii bay iطlaaqeen fi lijaazati ijaazadii bay ku iطlaaqeen almaktuubi bihaa la qoraayey ijaazada hadduu kuu qorana mukaatabay ku idlaaqayaan marka caadi ou afka kaa siiyana mushaafaha waayahay wahuwa mawjuudun waana mid joogo arrinkan fii cibaarati kathiiri min almuta-ahiriina baa laga helaa in badanoo muta-ahiriina cibaaraadkooda dhexdooda ayuu ku dhex jiraa bikhilaafi lmutaqadimiina waa khilaafsan tahay lakin mutaqadimiin fainahum iyagu inamaa yutliquunahaa mukaatabaday idlaaqayaan fii ma kataba bihi shaykhu waxa uu sheekha qoray min alxadiidi oo xadiidka ah ila daalibi ardayga oo u qoray sawaaun waxaa isku mida adina lahu u idin yaha fii riwaayatihi warintiisa uu ka wariyo am laa ama uma idminaa laa fii ma idaa kataba ilayhi waxa uu u qoray xaggiisa bilijaazati oo ugu qoray ijaaza ahaan oo ugu qoray maya faqad oo keliya laa fii ma idaa kataba maya haddii uu u qoro ilayhi ardayga xaggiisa uu u qoro bilijaazati ijaaza oo ugu qoro faqad oo keliya maya yani wuxuu rabaa inuu ku yidhaha mutaqadimiinta mukaatabada iyaga waxay u yaqaanaan xadiidtiisa inuu qoro arday oo u qoro u diro ama ijaazaha u idmo oo hoosta ha uga qoro waqad ajaztu laka ama yownan uga qorin muta-akhiriintana mukaatabada waxay u yaqaanaan iyaga ijaazada lasoo qoro bis maktuubada waa marka laba iscilaax oo kala duwan marka xadiidka haddii inta la qoro haddana ijaazadiisa la qoro oo saa lagu diro salafku waa u yaqaanaan mutaqadimiintu waa u yaqaanaan mukaataba laakiin taas keliya suurada kuma koobayaan xataa haddaan ijaazo la raacinin oo bimujarad axaadiid la qoro loo diro weli mukaatabay u yaqaanaan iyaga ereyga marka faqad macnihiisu meeshaas ku jira washtarauu waxay shardiyeen fii sixati ariwaayati fii sixati riwaayati riwaaya asixitaankeeda bilmunaawalati lagu wariyo wax waxay u shardiyeen iqtiraan ahaan la xiriirsigeeda munaawalada uu la xiriirsano bilidni idin biriwaayati riwaayada la idmo yani munaawaladaa laba maqruuna bilijaaza iyo mujarada can ilijaaza inay maqruuno tahay bay marka sixadeeda ku xiran tahay wahiya idaa xasala hada shardu wahiya iyadu idaa xasala hada shardu shardigan hadduu xasilo arfacu anwaaci lijaazati ijaazada anwaacdeeda midda ugu sarreysa leanna ijaazana waa la haystaa xadiidkii oo qoranna waa la haystaa ayb lima fiiha waxaa ku suganoo min atacyiini tacyiinka ah iyo watashkhiisi iyo tashkhiis ah qofkii ku hortaagan baad u dhiibeysaa ayb wa suuratuhaa suuradeedana munaawaladii suuradeeda an yadfaca ashaykhu shaykhi inuu u dhiibo waa aslahu asalkiisa asalka waa kitaabkiisii waayo asaga ow amase maa qaama maqaamahu asalka maqaamkiisa wax istaagi karo inuu u dhiibo lidaalibi ardayga marka maxaa asalka maqaamkiisa istaagi karo kitaabkii sheekha waa asalkii nusqo kale oo kitaab asalkii sheekha lagu muqaabaleeyey meela socotaan ayaa taquumu maqaama alasli iyadana asalkii bay u dhigan tahay waagii hore kitaabka sheekh waa soo qorana kitaabkiisii waa ama wuu qorayaa kitaabka asagaad alifay isaga markuu qoro waa asalkii nin baa imaanaya waa guurina kitaabkii wuu guursanayaa markii la guuriyo maxaa soo baxaya koobi soo maha koobigaas marka waxaa lagu muqaabaleyna haddana asalkii baa lagu jeegarayna markii la muqaabaleeyo afgaradaa jira marka in la muqaabaleeyo iyo in kale ama waa la qoraa ama xadiid kastaa markuu soo dhammaado daa'ira inta la qoro ah dhibic dhexda laga seena daa'irada iyo dhibicda macnaheedu waxay tahay waa la saxay kitaabkaas oo wax laysla fahmayo hadhow marka asalkii in sheekh ou arday u dhiibo waayo marka ama maye asalkii ar sheekha ma dhiibine kitaabkaas koobigaas la la saxay ayaa ardaygii loo dhiiba isku mid leh ow amase yuxdira aalibu ardaygii baa wuxuu keenayaa alasla asalkii axaadiidta oo u qoran buu keensanaya ardayga lishaykhi buu u keenayaa wayaquulu lahu fi suuratayni labada suuradna wuxuu ku dhahayaa haadaa riwaayatii sheekhu wuxuu dhahayaa kan waa riwaayadeyda can fulaanin aan ka warinayo farwihii canii iga wari farwihii canii waa maxay waa ijaazo sooma wa sharduhu aydan shardigiisu waxa uu yahay an yumakkinahu minhu munaawalada waxaa kaloo la shardiyaa marka la aqbalayo an yumakkinahu inuu makaniyo minhu arday yani kitaabka xaggiisa ardaygiibuu makaninayaa kitaabkii ayb tamkiinku marka waa maxay imaa bitamliiki inuu siiyaba oo qaado uu yidhaha iska hayso wa imaa bilcaariyati ama caariye inay tahayoo uu yidhaahdo soo hayso muddo ii soo celi kadib liyanqula minhu si uu uga naqlisto wayuqaabila calayhi ou ku muqaabalaysto markuu ka naqlaya haddana uu ku soxo wailaa in naawalahu haddii uu u dhiibo gacantuu ka geliyey wastaradda fi lxaal markiiba waa ka soo ceshtay falaa tutabayanuu markaa yacnii la caddaysan maayo arfaciyatuhu sarrayntiisu laakina lahaa ziyaadata masiyatin laakiin waxay leedahay derajo dheeraada cala alijaazati almucayanati ijaazada mucayanada ay ka leedahay korkeeda wahiya ijaazadu mucayanadana waxay tahay an yujiizahu shaykhu sheekhu inuu ijaazeeyo biriwaayati kitaabin mucayanin kitaab mucayan ah wayucayina ou caddeeyo ashaykhu sheekhii lahu isaga kayfiyata riwaayatihi lahu ardaygiiba u caddaynayaa marka kayfiyata riwaayatihi lahu sida uu u warinayo yani wuxuu ka wadaa munaawaladii waxaa shardi labaad ah buu yidhi ha u dhiibo waqtina ha siiyo ama ha milki siiyo ama ha caariyeysiiyo isagana ha guuriyo ha saxo laakiin waxaa la diidayaa kitaabkii inuu u dhiibo haddana ka ceshto wax laga faa'iidaayo male inuu u dhiibay haddana isla meeshii uga ceshto iyadoo haddana sidaa ay tahay way ka roon tahay ijaazada mucayanada ah oo ah masalan yacnii kitaab hebelan kuu ijaazeeyaniyo oo kitaabkiina meesha uunan oolin middaanaaba dhaantaba oo kitaabkii suuradiisii la arkaayo hataa waidaa khalat ilmunaawalatu munaawalada hadday ka marnaato can ilidin idin lam yuctabar bihaa lama ictibaariyo cinda aljumhuuri jumhuur agtooda wajanaxa man ictabarahaa qofkii ictibaariyey wuxuu u iishay ilaa ana muna ile meesha khilaafu ka muujina marka cinda aljumhuuri markuu ku yidhi soo maa oo jumhuur waxay qabaan munaawaladu haddii ijaazo ay ka maran tahay inaan ictibaar ayna lahayn jumhuuraa qaba marka lagu yidhi dad yar maxay qabaanna in la ictibaariyo wajanaxa man ictabarahaa qofkii ictibaariyeyna wuxuu u leexday ilaa ana munaawalatahu u dhiibidiisa iyaahu kitaabka isaga uu u dhiibay taquumu waxay istaagaysaa maqaama irsaalihi ilayhi waxay istaagaysaa udiriddiisa oo u diray maqaamkeeday istaagaysaa bilkitaabi kitaabka min beledin oo uga diray ilaa beledin oo u diray ayb qoladan marka iyagu waxay leeyihiin dhiibidda uu u dhiibay kitaabka sheekha uu dhiibayo ardayga uu u dhiibay baa waxay istaagaysaa booska inuu kitaabka asagoo beled kala joogo u diro oo kale istaagaysaa marka haddii mukaatabadiiba layska ogolaayay iyadoo kale la mid noqonayna waqad dahaba ilaa sixati riwaayati laakiin waa iska baciid taas lafti leanna xadiidkan haddii loo diro de waa fiirfiirin karaayo waa waxbuu ka samayn karaa waqad dahaba ilaa sixati riwa ilaa sixati الriwaayati biاlmukaatabati اlmujaradati mukaatabada ka dharla can اlijaazati yacni ka dharla waxaa ogolaaday oo saxiixya sixadeeda ku tegay jamacat min ala'imati jamaaca a'imada ka mida walow lam yaqtarin dalika younan bal la xiriirsanin bilidni biriwaayati idin riwaayadii la idmo kaanahum iktafaw waaba iyagoo ku gaabsaday fii dalika kaagaasi bilqariinati ugaga gaabsaday wuxuu leey mukaatabada xadiid haddii qofka loo qoro ijaazana aan loogu diri darin qaar waxay ku tageen inay ansaxayso qariinada oo ninkan inuu kitaa xadiid u diro oo u qoro qariinada maxaa maxay keenayna iga weri baa ku hoos jirto qariinat alxaal alqariina alxaaliya saas oo kale waayay dhahayaan qariinadaas xaaliyada ah marka iskaga filan oo ilaa haddii in laga wariyo ounan rabin maba u direen ba mararka qaarna waxay uga qiyaas qaadanayaan intaad hadda sheekha haddaad ka maqasho xadiid uu ku maqashiiyo dabadeedna uu ku yidhaha ma iga warin kartid wax ka jira male ma iga warin kartidiisaas waa ka wari kartaa saasoo kale waay tanna dhahayaan marka laakiin farqi baa u dhexeeya ayib meeshaas marka wuxuu leeyahay walam yadhar lii farqun qawiyu bayna munaawalati shaykhi اlkitaaba walam yadhar lii iima muuqanin farqun wax farqi ah qawiyun oo xoog leh bayna munaawalati shaykhi sheekha u dhiibitaankiisa alkitaaba kitaabka uu u dhiibo miyadii gacantiisa uga dhiibo lidaalibi ardayga uu u dhiibo iyo wa bayna irsaalihi ilayhi inuu u diro axaadiidtii bilkitaabi qoraal oo ugu diro min mowdicin meel ka diro ilaa aakhara wax farqi uma dhexay mukaatabadii iyo munaawaladii idaa khalaa kullun minhumaa can ilidni mid kasta haddii idin laga waayo oo uu idin ka marnaado waa isku mid munaawaladii idin baa loo shardinaya mukaatabadiina ha loo shardiyo ayb halkan ha iska joogo hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allah wslama calaa nabiyina mxamed